barnaamijka caweyska washington ee caawana dhegaystayaal waxaan idinku hayaa fanaanka nimcaan hillaac iyo bandhig faneed uu habeenkii jimcaha ku soo bandhigay magaalada baydhabo waxaan sidoo kale idiin hayaa fanaanada sahara halgan oo aan caawa qayb xiise leh oo gunaanad ah idinkaga haya waraysigii aan dhowaan la yeeshay inayow darada anfacada madayao dabnaha masaare sidaa eegan u daad maray ama ubaaxadayreed indhaha ku doorto qalbiga dul joogtaa waa caawa iyo caweyska washington fanaanka nimcaan cabdiraxmaan nimcaan hillaac ayaa habeennimadii jimcuhu soo gelayey waxa uu bandhig faneed ku qabtay magaalada baydhabo ee gobolka baay fanaanka ayaa halkaa ku soo bandhigay heese cusub oo aan horay looga baran fankiisa gaar ahaan heesaha mayga fanaanka oo aan kula xiriiray khadka taleefonka ee magaalada baydhabo ayaan weydiiyey marka hore bal dareenkiisa iyo magaalada baydhabo wallahi maasha allah horta magaalada baydhabo aad baa laigu soo dhaweeyey oo magaalo ay ku nool yihiin dad fanka aada u jecel waana ku faraxsanaana maasha allah boqol kiiba boqol na waqti la qaato haye heesaad halkaa ka qaaday oo bulshada aada usoo bandhigtay halkaad joogtaa heesaha halkaasaad ka qaadayna waxaa ku jira hees afmaay oo anigu aan aada uga helay marka bal heestaasi haddaad wax nooga sheegto cidda samaysay iyo bal adigu qudhaada khibraddaada afka mayga
heestan waxaa sameeyey nin abwaano abwaan trash la dhado waa abwaanintii hore laxanka isagaa saaray anigaana ka codsaday heestaasi inuu ii sameeyo run ahaantii bulshada badankeeduna markaad commentiga adeegto ama waxyaalaha ay weydiinayaanba ahayd ko miyaad noo qaadasa hees maya marka waan isku dayey inaan heesta qaado waana markii kuugu horreysay aada afka mayga ku haysto
ha waa markii ugu horreysay weyaan haye heese kalena waad ka qaaday bandhig faneedka ad soo bandhigtay ha heesahaa nagu talagalay waxaa nagu talagalay hal hal hees oo maya iyo hal hees oo maxaa tiri oo labada heesoodo baydhaba nagu talagalay yaa kaala qayb galaya bandhig faneedkaasi ma keligaabaa socday mise fanaaniin kalena way kula socotay may fanaaniin kaloo muqdisho iga raacay iyo fanaaniin baydhabo joogtay way igala qayb galayaan maasha allah waxaa kaloo la socda musician reer jibuuti ah ay la socdo markaa waanu badannahay waa gartay bal waxaan rabaa heesta halkaasaad ka qaaday heesahaaga kale kolay dhalinyarada fanka jecel ee da-da yar aad bay heesahaaga ula hayaan laakiin waxaa hadda aada ugu cusub in nimcaan hillaac uu afka maygana ku heesi karo inta badan xasan aadan ayaa ku caan ahaa baydhabo kale marka uu tago ama albunadiisa uu duubayo in hal heesoo maayo shidan hadda shidan uu ku daro adna adna hadda raadkii baa moodaa inaad hayso marka bal heestaa mayga haddaad qayb yar naga maqashiiso in yar waa kaa maqashiin karaa anigu laftirkeeda kutala jiraan insha allah inaan kusoo dari doono heesahayga oo sidan kuma deynayo waana kaa maqashiin karaa haddii la haraa
goyuukii bilowsheeda barashoodaay salanta leh ambahiima haye haye heesta maxay leedahay marka waa soo dhaweyn miya mise ha yacni waxay ka turjumaysaa markii hore aan baydhabo u imiday inaan usoo baxay inaan barto bulshadeen soomaaliyeed inaan aan afkooda barto yani wax kasta wanaagsan oo baydhabo lagu sheegay inaan barto ayay ka turjumaysaa
marka bulshada halkaa joogta sidee u dareemeen marka inaad hees maaya ugu dhufatay bandhig faneedka halkaa aa kusoo bandhigaysa wallaahi n wasu wasugi kari lahaayeen xalaytoole markii aan bandhig sanadkaan soo galay dadka meesha fadhiya shucuurtooda aad ba ukacsanayd aniga laftirkayga waan waan iska maraaqaysnaaba marka meesha tegay masraxa waayo dadku igama filayn badankooda inaan heesta qaadayo waxay islahaayeen oo waxyaalo adu facebooka lagu bumbuunayo ama dee websiteda soo qaateen laakiinse markii ay heesta maqleen aan bilaabay dadka badankooda wallahi aad ay ayay u qancisay inay ugu faraxsanaayeen calaashaan kaama filayn inaad hees maaya qaadi karto inaan qaadayo ha igama filayn waata aad baad umahadsan tahay nimcan ma kaa codsan karaa aniga hees ana aad u jeclahay heesahaad qaada mid ka mid a ha war iga codsan kartaa jacaylkii qabyoobayo heestaasaan aad ula haya haddaad qadar yar qac ka siin lahayd waa kaaga siin karaa heestaas jacaylkii qabyoobayo nasiiba qadar baajiyo qiimad kula haydagteeda xasuusigu qaaliyaay qiimad kula haydagteeda xasuusigu qaaliyaay anoo diidan diidan diidan horarka inuu qadar yahay isku arko qudhani qofkii ay jeclayeen qudhani qofkii ay jeclayeen waayahan kala qariyayo wadnihii samir qaadooye qalbigii hooye bogsayooye dareen kasbaaye sanadan qatanaa darteede naftiga yeeshaqoyko wow aad baad umahadsan tahay nimcaan aad baan mar kale kuusoo dhaweynaya waanaad ku mahadsan tahay barnaamijkan caweyska washington inaad mar kale la hadashay thank you aad umahadsantiin aniga mahad celinaya heestaasi jacaylkii qabyoobay iyo fanaanka nimcaan hilaac intaas ugama hari karee iyadoo muusigeedii wadatan aan qadar idinka maqashiyo
jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyaay qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyaay jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliya qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyaay anaan diidayn diidayn diidayn qoraalka inuu qadar yahay iswaab ku dhani qofkii ay jeclay ma ku dhani qofkii ay jeclay waayahan kala qariyayo anaan diidayn diidayn diidayn qoraalka inuu qadar yahay iswaab ku dhani qofkii ay jeclay ma ku dhani qofkii ay jeclay waayahan kala qariyayo wadnihii samir qaadoye qalbigii oy bogsayoye dareen qasbayayo sannadan qatanaa dartee naftiiga yeeshe quso wadnihii oy samir qaadoye qalbigii bogsayoye dareeni qasbayayo sanada qatanay darteede naftiiga yeeshe quso
waa hagaaga welina waxaad la socotaan barnaamijka cawayska washington ee laanta afka soomaaliga v o a fanaanada sahra axmed sahra halgan oo intiina la socota barnaamijkan cawayska washington aad ku maqasheen labadii toddobaad ee lasoo dhaafay ayaan caawana idinkaga hayaa qayb xiise leh uguna dambaysa waraysiga aasi aan la yeeshay waxaay qaybtan uga hadlaysaa heesaha saamaynta gaarka ah ku leh ee ay qaado horta iminka intaan wareego aniga dadkay daawadaa waxa weeyaan eurubian iyo ajnabi marka waan u yaro macneeyaa heesaha jacaylkan qaadayaan u macneeyaa marka maxay haydayaan markay ii yimaadaan ay gudadan heestaas caynkaasa midhaha kale maxay ahaayeen laakiin weli qof maxay haydayeen soomaaliyahoo barnaamijyadan dhigayo soo gala qof iyo labaan arka intooduna way fahmayaan way qayroodaan way la tumaan dabadeedna way isku weydaa wow marka afa iyagoo albaga wejiidmaa haye marka mararka qaar heesahaaga kuwaan soomaali ahayn miyaa ku dhex dartaa
may may may may wa iyagoo afkoodii bay ku heesayaan sabab maan anigu af soomaaligayga uga tegay waynaan afkayga ku gudbiyo afkoodana ugu macneeyo heestu muhiimadda ay leedahay waxay tahay aad iyo aad musigan ay ku raaxaysanayaan music way ku raaxaysan dadkan music walba way jecel yihiin way ku dhegaysanayaan way kula qiiroonayaan way kula way kula quslayaan way kula ciyaarayaan marka waxa weeyaan wax walba waad waad ka arkaysaa wow hees baa jirta een sahra la yidhaahdo waxaa la yidhahdaa magaceeda inan yahow iyadana mise Ah.
gaara bay jacayl uga tarjumaysay mise waxay ahayd mid dareen kale ka tarjumaysa ah ma wa- maya heesta waxay ka turjumaysaa waxa allaha unaxaasi waxaan wada qaadaynay axmed gacayke ayaanu ayaanu heesta wada qaadaynay marka axmed baa igu laadayay maxay hayday dumar iyo dhibtooda baan ka ducaysanayaa buu lahaa haye waa Marka shida aad waa shida miro maraad weyn Ah, waa shito miro waxaa weligeed weyn. waxaanay nin daalooda ay maanta hayso dembigii hore u falay dib u qomameeyo dumar iyo dhibtoodaba ka ducaysanayay wow masana noxan inayoho darada anfacada madaya oo dabnaha masaare sidaa eegan u daad maray ama u baxadayreed indhaha ku dorto qalbiga dul joogta dado aadu badaniyo daharad ku kiciso kuma badan karaye dab markanka baydiyo imikon daadanahay waan ku daawanayo dadka kaa jeclayse haydayre wiilyo
Bye.
ka jeclaystee haydaye wiilyahow waan ku daawanayo dadka ka jeclaystee haydayre wiilyahow casay need garan bal jacayl intaasoo dheraya ku jira oo af soomaali laga sameeya af soomaaligu waa qani wallahi cajiib marka waxaad doonaysa marka intaa lahayd hay dayran wiil yahow muxuu isagana ku jawaabaya axmed gacayte
waxaanay nin daalo daimaan tahayso dembigii horu falay dib u qomameeyo damba aan ka gelino dumar iyo dhiibtoodana ka ducaysaanaye markaa wuu iga ducaystay marka marka marka laba aan kala saarno ma dumarku ka ducaysanayay mise jacaylku ka ducaysanayay ileen dumarkii jacaylku isla Jacaylka.
socdaane dee waxa weeyaan waxbaa ka soo maray qofka beenka hadduu kama ducayso wuu leh ilaah waxaa iga dawey a waxbaa ka soo maray malaha wax Marka loo wax loo jacaylku- maaro waaye ha ha jacaylka rasmiga ee dadka ku dhaca waa jacaylka dee qof binaadan kuugu dhaca marka waxaa laga yaaba waka soo arkay waxaan la arag ilaahay aan naxariisto waa mar uun mar dambe dib ayuu ku soo noqon lama kari karo Ah, ah, maya kolley abwaanka sameeyen oo salaamaya cismaan cumar cambuur john baa la idhaa codkana cabdinaasir baa sameeyey isagaana sameeyey ilaahay iska daayo cabdinaasir macalin ciidiin Mm.
waa Ah.
gartay waxaan rabaa laba hees oo kale a jirta oon si gaar u xusuusta saaro waxay kale yihiin mid waxaa la yidhaahdaa anigoo aan diidayn ah midna waxaa la yidhaahdaa Eh.
caashaqa adaa i baday bal labadaa heesna haddaad ka dhacdo ha en, t- midi waxa weeyaan waa hees jirtay oon anigu soo qaatoon qoladan faransiiska la tumo ah, cid qaada markaa ma garanayo laakiin music bay tumeen iyagaa music sameeyey isaguna hees kudul hees soomaaliya dayda marka waxaan soo helay anigoon diidayn dambigii aleehay dumar waa ma garatin sida hayla doodine dad hadduu isqoonsado walla kala dambeeya dad hadduu isqoonsado walla kala dambeeya ha idiidin labaatee midunbaa dulqaatee heestaas markaa waxa weeyaan waa heesaha ugu jecelin dadka caddaanka markaad u macnayso ee maxaa haydayan inagu haddaynu dumar nahay markay wax dhacaan waxaan dhahnaa raggeena ku dhaana waxaasi way dhaceen xayd iska raalle ahow iyaguna hadday wax dhacaan waxay ku dhahaan maaniga ahaa weligayba weligay iyo allaha lama maqal waxaa mana arag been bay kuu sheegayaan noonta marka dadka cadaanka aad bay u jeceli markaan ku ihahda annagu dumar haddaanu nahay mas-uuliyadeeda waanu qaadnaa laakiin idinku xataadaan no ma annaga ma weligaya mabaana waxaas mama jiraan hadda adigoo wixii arkaya indhaha lagaa ayay ku qabanaya marinayaan maase ilaad jeebaqee waa run waa run ragga laguma karo runta ma sheegaan
laakiin ragga dhinacoodana dumarkay kusoo riixaan waxay yidhahdaan dumarku eh, dafiraad la soo taagan yihiin mararka qaar dee oo cabdinaasir macalin caydiid baan kudhina horta ee heesahan badan ee nagu laadaysaanune raggu aad qaadaysaan maxay maxaad eh, no- horta noogu laadaan anaga jacaylaan idin qan suuda kuwaad idinku laadaynana anagaa samaysana kuwaad nagu jeclaanaysana anagaa samaysana samaysta Hay- marka waxaan iyagaa raggu wada samaystay sow ma ogid caasha waxoo dhan ba iyagaa hogaanka u haya dee haa imikaabay dumar wax sasameeyaa soo baxeen berigii hore ma jirin ragun baa wax samayn jiray nabadna hees ay aakhirey noogu soo dareen gabdho waa yeelkadiin garaa dumar baa sidaan bay nagu ayay noo soo samayn jireen guud baa Marka jaaga waxa- gacalaya ah goodbye chow ayay noo soo samayn jireen marka waxa weeyaan inaynu inaynu inagu abwaana yeelano inu heesa aynu jecelahay inagu iyo dumarka waa cajiib maxay hayde ragga ku laadayaan biyo sacabada sameeyo walow dee
biyo sacabadaadaa looga Walaa, daragaa aan jeclaynba.
marba wixii Ah.
wixii lagu siiyo un haddaad qaadayso haa waa inaad labadaba qaaddaa inaad inaad caba inaad cabato maaha waxaan ku yidhi hidda dhowr markaan joogno in naga daaya heesaha laysku laadayo juulde samaysta annagaa samaysana markaa waan waa tahay ugu dambayntii Waa.
markaa waxaan rabaa heestan kale iyadana caashaqa adaa i baday maxay ka hadlaysay waa hees heestani waxay ahayd ah, oo he- inankan baaba dib hees midho kale usoo samaysa soo qaaday waan malin hees baa doonaysan waxaanahay ruux baad qaba heesta sa sheegaysaa aad iyo aad waa iyada haddaana buka ah heesta waxaa sameeyey ah, maxamed maxamuud cige busi baa ii sameeyey tam abakor anagoo joognaa qaxootigii ayuu isagu hargeysa noogaga dambeeyey uu soo baxay heestaas ii dhiibay heestii baan qaaday heesta isagaa ii dhiibay busi baa ii dhiibay marka waxaan ku waxaan ku weydiistay inuu hees ma sameeyo aniga marka heestaas ma sameeyey maxaad u rabta marka waxay odhan- wa- wa- dareen waqtiga igu jiray unbay ahayd oo qaxootibay ahayd oo cid lahayd oo aniga reerkayguna dira dhabiyo dhulkaasay deganaayeen ama keligay baan meesha ku ahaa een, maxaa haydayan waan yaro diiqaduuday marka adigu arrimay saameeyey bay ahayd aad bay ii saameynaysa marka marka waxaad rabta inaad yaro nafisto
inaan yaro nafsan dee midhaha ku nas ayaan Wa- doonayay.
waa gartay
marka waxaa waxaanahay ruux bada qabaa haddana buka un ladnayn waxaanahay ruuxan bogan habeenkii badi hurdada waxaanahay bayr qoflo dadka bagooni uga baxay waxaanahay barasho wiil miduuba hoyo uu ku riday haddana haddana haddana aan hayn barkeed haddana aan hayn barkeed naftayda aabbimihiyo u nugul belediyo dhibko ilayn beer caashaq degay intuu baahida qabee bogiisuna oomayahayey baaqiyo cabashadaa gurin baroorta ma joojin karo heestaas saasay hay caashaay aad baad u mahadsan tahay saare waxaan kaaga mahad celinayaa waraysigan quruxda badan ee sida kal iyo laabtana aad u hadlaysay ee aad siisay barnaamijkan caweyska washington iyo laanta afka soomaaliga ee v o a
Thank you
guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee caawana dhegaystayaal intaas ayaan ku soo xiraya intaan mar kale iska maqlayno waxaan dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan bidinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo Thank you.